bismillaahi raxmaan raxiim qodobada warka caawa aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya iyo masar oo kala saxiixday heshiisyo muhiim ah wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya oo maanta kulan la yeeshay ururada haweenka oo qayb ka ah bulshada rooydka guddoomiye amiire oo kormeeray waraha iyo biyoqabatida ku yaela degmooyinka gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo deeq lacageed gaarsiiyey isbitaalka deegaanka shalambood warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan trump ayaa xuutiin dib ugu astay in ay yihiin ururo argagixiso ah oo shisheeye
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu doorka hor markan waxaad ku soo dhowaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha jamhuuriyadda masar mudane cabdilfataax al siisi ayaa kulan muhiim ah ku yeeshay qasriga al itaxyaadiya ee magaalada kaahira kulankan labada madaxweyne ayaa la isku afgartay in xiriirka labada dal la gaarsiiyo heer iskaashi istaraatiijiyadeed taas oo ka turjumaysa xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee labada dal iyo sidii loo kobcin lahaa dhinacyada waxbarashada garsoorka siyaasadda amniga isku socodka iyo dhaqaalaha dhanka waxbarashada jaamacadaha masar gaar ahaan jaamacadda al azhar al shariif ayaa kordhinaya deeqaha waxbarasho iyo tababarada ardayda xirfadlayaasha soomaaliyeed si loo kobciyo aqoontii xirfadaha kala duwan sidoo kale labada madaxweyne ayaa isla qaatay in la dardargeliyo wada shaqaynta hay-adaha labada dal gaar ahaan garsoorka iyo amniga masar ayaa muujisay sida ay u garab taagan tahay dagaalka dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay kula jiraan al-shabaab madaxweyne xasan sheikh iyo madaxweyne cabdilfataax al siisi ayaa goobjoog ku ah heshiis ay kala saxiixdeen wasiiradaha arrimaha dibadda soomaaliya iyo masar oo ku saabsan in dalku galka laga dhaafo baasaboorka diblomaasiga ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si kor loogu qaado iskaashiga diblomaasiyadeed waxayna labada dowladood ka wada hadlayaan sidii dhammaan muwaadiniinta soomaaliya iyo masar loogu fududeyn lahaa isku socodka meeshana loogu saari lahaa culeyska ka jira dhanka dalkugalka labada madaxweyne ayaa adkeeyey muhiimadda iskaashigan lagu horumarinayo xiriirka labada dal waxayna fareen guddiyada wadajirka ah ee soomaaliya iyo masar ee u xilsaaran dhaqangelinta heshiisyadani in ay dadejiyaan dhammaystirka hiigsiga iskaashiga walaalnimo ee labada dal wasiirka wasaaradda cadaaladda ee arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya ayaa maanta kulan la yeeshay ururada haweenka oo qayb ka ah bulshada rayidka maxamed daahir ayaa muqdisho warkan ka soo diray shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa looga hadlayey kaalinta haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin doorashooyinka qof iyo codka ah iyada oo ay dadaallo xoog leh ugu jiraan ururada taageera haweenka soomaaliyeed iyo hay-adaha xuquuqul insaanka oo haweenku ugu horeeyaan kuwaasi oo dadaal dheer ugu jira sidii loo heli lahaa doorasho qof iyo coda arrintaas oo ay sheegeen inay dan weyn u tahay ummadda soomaaliyeed oo dhan shirka waxaa ka soo qaybgelay mas-uuliyiin kala duwan oo kala matelaya hay-adaha iyo ururada bulshada rayidka soomaaliyeed oo haweenka xubin muhiima ay ka yihiin waxaana su-aalo ay weydiiyeen wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda soomaaliya iyagoo sidoo kalena aragtiyo muhiima ku biiriyey nidaamka doorasho iyo qof iyo cod ah iyo sida dalka looga hirgelinayo marka waxaan rabnaa gabdhihiis boqolkiiba soddon iyo ka badanaa la yihi annaga le waxaynu ku xirannahay inaan wax isu ogolaano oon tartiibsanno oon gabdhihii tan joogto puntland ka soo qabo ilaa jubbaland sidai aan hadda ugu midaysannaho koleto african women leadership qabiil ma lihin waxaa meesha rabnaa marka waxay tahay gabdhaha soomaaliya galabta waxaan aniga u idhi waxay ahayd waxyaalo badanaa hoos usii fiiriye oo ah kootada noo daran kootada marka waxama taraysa soddon usoo qaylin jirna marka waxaa rabaa maadaama xildhibaanna aad tahay wasiirkiina aad tahay sharciyadiina wasaaradda qoyska iyo xaquuqlinsaanka ee gacanta ku hayso horta runtii hala fiiriyo sharciyadii xaquuqda u leheen ee ma aragtay gabadha sharafteeda ilaalinaya ee gabadha gudniinka u dhimanaysa dhiigbaxa u dhimanaysana ee xaquuqdeeda ilaalinayo kadib ani waxaa aaminayaa inaa helayo inaa ka qayb qaata siyaasadda in markaas la ii ogolaanayo inaan mataqaanaa aan u tartami karo kursi markii sharci dhisan yahay sharcigaa marka kuu hiilinaya gabdhaha sharcigaa u hiilinaya marka markii kan la dhisay biisacbadaada looga dhargaawa anaga halkaanaan ka dhargi karnaa waa mahadsan tahay walaalahayaa hore kaaga mahad celiyey sida qiimaha iyo qadarinta leh oo aad u ogolaatay codsigeennii hawshaadii qaaliga ahaydna aad tiri waxaa iiga qiimo badan gabdhaha inaan la kulmo waa ku mahadsan tahay runtii arrimaha jiro ama shanta qodob ee noo qornayd runtii waa wax adiga ku quseeya wasiir waa kaaga mahad celinayaa sida maaragtaa een aada noo ajiibtay ama aada warkii aan soo dirana ama ergegaan soo dirana aada nooga aqbashay kaaga mahad celinayaa maxaa dhacay de wasiirku ma ahan wasiir shalay soo gale waa waa wasiir xog ogaal ah Een, waxaan rabaa aniga warkayga ma badno warkaan sheegi lahay waa layga hor sheegay horta doorashada een, een, gabdhaha laguma cadaynin constitutionka marka saas awgeed waa cabsiyaan qabnaa
konton iyo lix sano kadib ku dhowaad xukuumaddii danqaran ee madaxweyneha iyo ra-iisul wasaarihii golihiis wasiirada iyo baarlamaanka maantaya taariikhdaa qorayso awooddii waa noo soo celiseen haween ahaan maxaa nala gudboon marka sidoo kale waxaa su-aalaha qaarkood isla goobtan uga jawaabay wasiirka wasaaradda cadaaladda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan macalin maxamuud kaasi oo soo dhoweeyey fikradaha muhiimka ah ee ku jira haweenka soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada rayidka waxaana uu ka jawaabay su-aalihii goobtan lagu weydiiyey
waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto halkan ood ogaataan waaba og tihiine dowladdu waa saddex hay-adood hay-ad dhan ayaa maqan ama laan dhan ayaa maqan adduunyada dowladdu waa dowladdu waa saddex laamood annaga laanta fulinta iyo laanta sharci dejinta labadaas saaanu aan ku naha korkaan ka saaranna waa dhex dhoobanna baarlamaankaasaan ka- ku dhoobannahay waa ku dirirnaa saan ku soo geli lahayn xukuumadda inaan ka mid noqonno waa fulinta laakiin la-aanta saddexaad ee garsoorka la yidhaahdo lamaba dhisin su-aashan waxay ku dhisnata maba dhisnaba waxaa taagantihiin marka laamaha na loo dhiso waa laanta protection ka samaynaysa oo sharciga ilaalinaysa oo raggan kala ilaalinaysa oo annagana ilaalinaysa macnaha waa saas waa saas marka waa dhardhaar saddexdii dhagax waaye hal baa maqan dherigaasu marka waa dheelina waa dhacaa aa hadduu dheeliyo waa dhacaa hadduu dhaco waa daatay mushkilaa timid marka boqolkiiba boqol ayaa sax ku tihiin saddexdaas awoodood marka maxaa loo kala qaaday dalka four point five waa lagu soo meel gaaray looma baahna in la kala qaado beelaha soomaaliyeed waxaa kale laakiin loo baahan yahay saddexdaan awoodood in la kala qaado oo kala madax bannaanaadaan separation of powers aa la yidhahdaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa kormeeray waraha iyo biyoqabatyada ku yaala degmooyinka xmarweyne boondheere warta nabadda iyo kaaraan si loogu diyaargaroobo xilrobaadka nagu soo food leh duqa muqdisho ayaa warbixin ka dhageystay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane xasan maxamed jimcaale oo sheegay in meel wanaagsan uu marayo howlaha dib hagaajinta waraha iyo biyoqabatyada degmooyinka gobolka banaadir gudoomiye amiir ayaa faray gudoomiyeyaasha degmooyinka gobolka banaadir in ay dardargeliyaan hagaajinta waraha iyo biyoqabatyada isagoona ka digay in lagu xadgudbin bilacda iyo nadaafada magaalada muqdisho gudoomiya ku-xigeen sida aad sheegtay waxaan soo marnay maanta dhowr warood iyo dhowr biyoqabatin oo aan magaalada ku soo aragnay waana xaalad aad u adag oo caqabado badan oo ay dhibaatooyin badan ka jiraan waana waxa magaalada ay biyuhu ugu fatahaan ama ay dhibaato keento oo ay xirto jidadka xilliga roobaabka waxaan nagu soo dhow roobabkii waxaan rabnay inaan ogaanno bal sida ay wax u jiraan iyo waxa laga qaban karo wax badan aan soo aragnay howlo badan ayay u baahan yihiin warahaasi in laga qabto qaar waxay u baahan yihiin in la ballaariyo qaar waxay u baahan yihiin in la qodo oo carab laga bixiyo waxa faarka oo ku jira dhinaca kale waxaan iyadana soo aragnay oo aan rabaa guddoomiyeyaasha degmooyinka waxay la jooga guddoomiyaha degmada kaaraan iyo guddoomiyaha degmada yaaqshiid oo haddana soo gaaray iyo xogeyaha degmada yaaqshiid iyo kaaraan eh, xogeyaheeda ayaa ila jooga waxaan rabaa marka in aan guddoomiyaasha dhammaan degmooyinka guddoomiyaasha u sheego waa dhib in waruhu ay culays iyo dhibaato yihiin laakiin wax kale oo wax laga qaban karo oo ay guddoomiyaasha wax ka qaban karaan aan soo aragnay kuwaasoo aan raba dhammaan guddoomiyaasha inaan u sheego waa wasakhda iyo bacaha iyo qashinka lagu daadiyey guddoomiyayaal wax badanaad ka qaban kartaan arrintaasi waxaan idin farayaa idinka codsanaya idinku dhiiri gelinaya weliba idinku taageeraya in aad qashinka waraha xiraya inaad wax ka qabataan qashinka guud waa u wada diyaarnahay waxbaan ka qaban doonaa laakiin waraha waxaan rabaa si gaara inaad wax uga qabataan sidaa darteed waxaan idinka codsanaynaa idinku amraynaa idin faraynaa in degmooyinka guddoomiyayaashooda iyo maamulkooda ay wax ka qabtaan xaaladdaasi waa idin salaamaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa deeq lacageed gaarsiiyey isbitaalka deegaanka shalambuud aweys aweys mumin ayaa warkan inuu faahfaahinaya si sare loogu qaado adeegyada muhiimka ah bulshada waxaa maanta deegaanka shalambood gaaray gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda amniga xildhibaan xuseen cali xaaje oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo maamulka degmada ujeedka kormeerka ayaa ahaa la socodka xaaladda guud waxaana ay booqasho ku tageen xarunta maamulka iyo isbitaalka deegaanka inta ay ku jireen kormeerka mas-uuliyiintu waxa ay kulamo isxogwaraysi ah la qaateen dhakhaatiirta iyo xubno ka socday maamulka deegaanka maamulka isbitaalka ayaa mas-uuliyiinta siiya warbixin la xiriirta howlaha shaqo ee socda duruufaha jira ee u baahan in wax laga qabto waxaana mas-uuliyiintu ay kormeer kusoo mareen qeybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay isbitaalka gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax oo ku hadlaya afka mas-uuliyiinta ayaa xusay in dowladdu ay ka shaqayn doonto daboolidda baahiyaha jira agaasimaha isbitaalka iyo gudoomiyaha deegaanka nuur cismaan raage ayaa ugu horeyn la hadlay warbaahinta baahida cisbitaalkuna xaqiiqdii waa baahi aada u weyn ayagaana indhahooda ku arkay bukaanada aadka u liita ee cisbitaalka adeega loogu sameeyey wafdigina soo booqday ayagoo aada ugu mahadsan waxaan rabay inaan uga mahad celiyo deeqdii lacagood ay soo gaarsiiyeen cisbitaalka shalaambood ayna ugu tala galeen qaybtan emerjensiga ah in lagu dhammaystiro baahiyaha ka jiro waan uga mahad celinaynaa guddoomiyaha gobolka iyo wafdiga la socdo ilaahay khayr badanna ha ka siiyo dhow waxaan soo booqday maanta guddoomiyaha degmada marka guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose wasiirka amniga koonfur galbeed wasiir wasiirka amniga koonfur galbeed wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha xildhibaanka federaalka xuseen cali xaaji oon ogahay gobolkan wax badan inuu ku soo laablaabtay khaasatanna anugu xildhibaan kaloon aqaan xataa haddaan is aragno midaan telefishinka ka aqaano waa jiraa laakiin xildhibaan kaloon hadda is aragno isnaqaano maba badna hershalaambood waa wada dan yaro keliyaalka in laga caawiya u baahan yihiin beeraha falidda in laga waana mashruucyo jiroo adduunka ka jira in keliyaalka la qodo in beeraha la makineeyo baahiyaha jiroo dadka danyartaa laga caawiyay ka mid taha reer shalaambood baahidoodu waa adiga saddexdaas qodob iyo afartaasay u baahan tahay xagga beeraha qoditaanka keliga beeraha makiinayntooda nalka cadceedda ku shaqeeya dacaadka guryaha laga celiyo isbitaalka iyo waxbarashadoo laga caawiyo intaas ciddii heshaah waa noolaa karta gudoomiyaha degmada marka ahna duqa magaalada mudane cusmaan muuse maxamed oo ugu dambeyn hadalka qaatay ayaa si guud u faahfaahiyey kormeerka mas-uuliyiinta booqashadana waxay taagan tahay deegaanka shalambood deegaanka shalambood qeybada kala duwan aan soo marnay oo maxaa lehay oo kow ka yihiin istaalka bulshada degmada deegaan ku nool iyo ciidanka qalabka sida dhammaantood hadday boolis ahaa lahay hadday nawasuud ahaa lahay hadday militar ahaa lahay aad ay u mahadsan yihiin soo dhaweynta diran ay nagu soo dhaweeyeen intaa in ka badan waa ka sugeen aad ay u mahadsan yihiin baahiyaadka degmada oo deegaanka ka jirana aadaan u dhageysanay oo istaalka ugu horeeyo wax badan waa ka qaban doonaa hadduu ilaaha yidhaaho gudoomiyaha gobolka wuxuu ballan qaaday in maxaa lahay daawooyin iyo qalabeenba inay heli doonaan hadduu ilaaha yidhaha istaalkan hadduu nafta ilaaha noo simo annagana ka maamul ahaan wixii magaaladan degmo marka soo gaaro insha allah hadduu ilaaha yidhaha wixii gacanteena ku jab insha allah inaan ka qadayna aan ballan qaadayna hadduu nafta ilaaha noo simo wafdigana aaday umahadsan yihiin inama deegaanada marka ka tirsan inay soo booqdaan maanta janaal waa la tegey waxaa la tegey buufo waxaa la tegey maxaa lahay waxaa la tegey meelaha badanaa la tegey maanta deegaankan sharambood aaday umahadsan yihiin iyaga gudoomiyahooda aaday umahadsan yihiin halka aadna ka dhegeysanaysaana waa reeyada ujoor markana warka dibadda madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xuutiyiinta yemen ku tilmaamay argagixiso shisheeye dhaqdhaqaaqyada xuutiyiinta waxay khatar ku yihiin ayuu yidhi ammaanka reedka shaqaalaha maraykanka ee ku sugan bariga dhexe badqabka saaxiibtinimada gobolka ee ugu dhow iyo xasiloonida ganacsiga badaha caalamka ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka hay-adda maraykanka ee horumarinta caalamiga usaid waa in ay joojisaa xiriirka ay la leedahay la howlgalayaasheeda kuwaasoo lacag siinaya hay-ada xuutiyiinta ama dadaalada lagu dhaleeceeyey ee lagala hortagayo kooxda ay taageerto iiraan taasoo saameyn karta hay-adaha samafalka ee yemen madaxweynihii hore ee maraykanka joe biden ayaa ka saaray liiska argagixisada sanadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii isagoo sabab uga dhigay baahida loo qabo in la yareeyo mid ka mid a khasaaradaha bini-aadanimada ee ugu xun adduunka dalka yemen waxaa halakeeyey dagaalo sokeeye oo sii xoogeystay kaas oo bilowday toban sano ka hor markii xuutiyiinta ay kala wareegeen gacanku haynta waqooyi galbeed ee dalkaasi dowladda caalamka aqoonsan yahay waxaana soo fargeliyay xulafada sacuudiga uu hogaaminayo oo maraykanka uu taageero akhyaartaan dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibidda caawina soo gaaray waanaga intaa cidduu warka iyaga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aan facebook kuleenahay radio shohar sidaas iyo nabadgelyo